keliya maanta soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad adag oo u baahan in loo naxo loo naxariisto loo turo la fiiriyo waddankan meesha uu ka yimid iyo meeshuu maanta taagan yahay waxaa garan karaya ciddii joogtay soddonkii sano ee dhibaatada ay dhacaysa waxay garan kartaa xaaladda lasoo maray iyo xaaladda waddanku meesha ay marayso laakiin waxaan odhan karaa ma garan karo qof socoto ku yimid taas daraaddeed ba waxay kulligeen ina wada furan tahay oo weliba aqalkiinan sanadka iyo odayaasha soomaaliyeed ee waxgaradku maanta ay waajib ku tahay in loo turo waddankan oo la fiiriyo xaaladdiisa oo laga odayeeyo oo la isu tanaasulo oo waxaa laga shaqaynayaa ay noqoto waddankan iyo meesha uu maraya xaaladdii sidii hore loogu sii wadi lahaa aad baan idiin soo dhoweynaynaa imaantikiisa wuxuu noo yahay farxad waxaan rajaynayaa insha allahu inaan wixii fariimaha iyo wixii hadalana aan dib ka wada hadli doono mar labaad iyo mar saddex soo dhowaada odayaasha kulligiin waa in laydin wada xusaad mudantihin laakiin waa rag wada waaweynoo kulligood waa waxaan mara intii ugu cuslayd baa lasoo qaaday marka khayr badan inuu ka socdaan filaya aad baan idiin soo dhoweynaynaa waad mahadsanti
magaalada kismaayo waxay iigu dambaysay toddobaatan iyo lixdan waxaan imid toddobaatan iyo afartii mar labaad waxaan ku soo noqday toddobaatan iyo shantii mar saddexaadna waxaan ku soo noqday toddobaatan iyo lixdii waad garan kartiin wakhtigaa waxay ahayd wakhtigii aas-aaska xisbiga hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed anigoo xafiiskii siyaasadda ka tirsan ayaan saddexdaa jeerba u imid xul xubnihii gobolkan uga mid noqon lahaa baarlamaanka maanta waxay ii tahay farxad aniga iyo wafdigaan hogaaminayo iyo sharaf toddobaatan iyo lixdii imisaa ka dambaysay kismaayo intaa ma arag laakiin maanta inaan imaado iyadoo dowladda oo nabada farxad weyn bay ii tahay oo waan ku qadarinayaa madaxda mas-uuliyiinta guud iyo dadweynaha shacabka ee dalkan jubbaland dowladda jubbaland iyo gaar ahaan shicibka kismaayo ma aan iman intaa laakiin maqalkan haya ayaa ah inay nabad tahay waana waxa ugu weyn waa waxa ugu weyn ee aynu maanta u baahano annagu waa idiin nimid waxaanu idinku nimid nabadda oo ballaarata iyo dalkeenna guud ahaan oo nabad noqda oo mid noqda oo heshiiya ayaannu idinku nimid inaannu idinka helno fikirkiinna dhabtaa aan ogaanno arrintaannu idinku nimid taas weeye waynu iswaraysanaynaa siduu madaxweynuhu yidhi waa isweydiinaynaa laakiin ogaada ogaada waxaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay midnimo iyo nabad ayaynu u baahannahay guud ahaan dalka soomaaliya yani qof kasta oo mas-uulihina inuu taa maskaxda ku haysto oo uu noqdo diyaar u noqdo diyaar heshiisiin iyo wadahadal iyo nabad aan dalkeenna aan dalkeenna ku gaarno nabad aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta intaasaan odhanayaa yani waxaanan idin leeyahay waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowayntan iyo tixgelintan aadna siiseen aad baad ugu mahadsan